tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon maka maarantaa
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqiirada wararka reedu muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya odaan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha qaranka marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka waxaynu uga hadalnaa wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyadoo aynu fanaanqayn ku sameyno qodobada qaar haddaba maanta waxaynu uga hadlaynaa dagaal u dhexeeya maleeshiyada argagixisada al-shabaab iyo kooxda macawisleyda oo dagaal uu ku dhex maray deegaanka halgan iyo degmada buulaburda ee gobolka hiiraanta udhexaysa khasaare xoogan ayaa maleeshiyada lagu gaarsiiyey sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan tababar lagu baranayo habka loo xidhiiriyo idaacadda idaacadaha oo ay ka qayb qaadanayaan weriyaal ka tirsan warbaahinta qaranka oo maanta lagu wado in lagu soo gebagabeyo xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dalka dhismaha golaha deegaanka ayaad dhegeysan doontaan ee magaalada gaalkacyo oo meel gebagabaha maraya iyadoona lagu wado in bilaha soo socda lasoo gebagabeeyo haddaba maxaa faa'iidaha ay noqon doontaa dhismaha golaha deegaanka ma noqon doontaa degmadii ugu horeysay ee yeelata golaha deegaanka ee dalka barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan bal markan waxaan aadaynaa dhinacayo gobolka hiiraan ibraahim maxamed geedi ayaa qaadka telefoonka ee magaalada si toosa ugu jira geedi soo dhow waxaad faahfaahin naga siisaa bal xaaladdu sida ay tahay deegaanada ee dagaalka uu ka dhacay iyo sidoo kale khasaaraha la gaarsiiyey maleeshiyada argagixisada al-shabaabka halo halo geedi soo dhowow faahfaahin naga sii dagaalka al-shabaabka khasaaraha xoogan lagu gaarsiiyey iyo deegaanada ay ka dhaceen iyo sidoo kale xaalada guud ah ee halka dagaalku uu ka dhaca sida ay tahay waa mahadsan tahay kormaadkan waxuu ka dhacay inta udhexaysa deegaanka halgan ee bartamaha gobolka hiiraan iyo weliba degmada buulabarde sidoo kale waxa uu dagaalkan qeyb ku lahaa oo ku faafay dhinaca webiga hareeraha webiga ee dhulka beeraleyda ah waxaana dagaalkan ugu dhexeeyay maleeshiya al-shabaab dadka deegaanka waxaana lagu dilay tiro ka mid ah maleeshiya al-shabaab sida dadka deegaanku ay sheegeen ujeedka howlgalkan iyo weliba dagaalkan waxauu salka ku hayaa kadib markii maleeshiyadu ay damcaan in xoolo fara badan ay ka qaataan iyo baad dadka reer miyiga ah iyo weliba kuwa muxuu ahaa xoola dhaqatada ah beeraleyda ah oo halkaasi ku dhaqan taas ayaa dagaalkani keentay sida wararku ay sheegayaan hadda xaaladdu way degan tahay inkastoo maleeshiyada halkaasi lagu laayinay ay ka tegeen deegaanadii lagula diriray sidoo kale wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in sidoo kale xalay ilaa saakay dagaal kale oo ka dhacay deegaano hoos yimaado degmada go-a qable ee gobolkan hiiraan oo sidoo kale iyagana markaasi maleeshiyadu ay kula dagaalameen dadka deegaanka kadib markii geel fara badan laga dhacay dadka xoola dhaqata oo ku noolaa galbeedka gobolkan hiiraan taas ayaa keentay in dagaaladaasi ay halkaasi kasoo cosboonaadaan waxaana dadku deegaanku ay sheegeen inay u diyaarsan yihiin sidii maleeshiya iskaga dhicin lahaayeen maadaama maleeshiyadu muddooyinkanba bilaabeen in xoolo aysan awood u lahayn dadka deegaanku ay markaasi ku amraan inay bixiyaan sidoo kale waxaa jira in howlgallo guud oo dhowaan sida la qorsheynayo saraakiisha ciidamadu ay sheegeen inay ka bilaawo doonto guud ahaan gobolkan hiiraan dadka deegaanka looga baahan yahay inay ka qayb qaataan
dagaallo dhowr ah ayaa horay u dhex maray maleeshiyada argagixisada al-shabaabka ee dadka deegaanka iska difaacaya kooxda had ilaa iyo hadda aad sheegaysid in dagaalku uu ka bilowday deegaanka halgan oo ay udhexeysa buulaburda iyo ka waran bulshada ayaa kaabaya ciidamada xooga dalka marka loo eego iyo sidoo kale wada shaqeyntooda dhowr jir hore howlgalla noocaan oo ciidamadu sameynayaan iyo weliba dadka deegaanku aad ay isu kaashadeen laakiin waxaad moodaa in dagaalkii dhacay saaka roogtii hore inuu ahaa mid markaasi maleeshiyadu ay iyagu damcayeen inay markaas dadka ay si xooga uga qaatan xoola taas ayaa keentay in dadka deegaanku ay si degdega markaas kusoo aruursadaan waxaana jira in howlgallo dhowr jeer oo ay sameeyeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay xoogaha kala duwan ay ka heleen dadka deegaanka oo markaasina xoolihii laga qaaday dadka shacabka ah dib loogu celiyey maadaama maleeshiyada ay ka carareen maadaama xoolaha fara badan ay yihiin islamarkaasna aysan awood u lahayn in maleeshiyaadkuwaasi al-shabaab ay si muxuu ahay deganaanshaha ama si nabadgelyo ah ay ku gaarsiiyaan deegaanada markaasi ay doonayeen inay gaarsiiyaan laakiin dhowr jeer hore ciidamadooda ayaa dagaal markaasi iyo weliba howlgallo kaga dhigay xoolahaas ay doonayeen inay ka qaataan dadkaasi ay ka aruursadeen laakiin hadda waxaad moodaa in dagaaladan hadda ay noqdeen kuwo markaasi deg deg ku dhaca maadaama dadku shacabku iyagu ay yihiinba kuwii markaasi xoolihii laga qaatay hubkiin ayay gacanta ku haystaas ayaa keenaysa in si deg deg ah markaasi dagaaladu ku dhacaan laakiin inta badan dadka muxuu ahaa ee reer miyiga ah ee al-shabaab la dagaalamo waxaa gacan ay ka helaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo iyaga ku sugan degmooyinka iyo weliba goobaha ee dagaaladu ay ka dhacayeen meelaha u dhow taas ayaana keenta in markaasi al-shabaab suurtagal unoqon wayso in dhammaan deegaanada miyiga ah ay markaasi sida ay doonaan ay ka sameeyaan dadka deegaanka maadaama dadkii iyo weliba ciidamada isbiirsanaya ay awood noqdeen
aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga ibraahim maxumed geedi oo qadka telefoonka magaalada beledweyne si toosa ay ugu warramaya islamarkaana ka warbixinayay dagaal u dhexeeya dadka deegaanka ee maleeshiyada al-shabaab oo ka dhacay inta udhexaysa halgan iyo degmada buulaburde ee gobolkaasi hiiraan taas oo khasaare lagu gaarsiiyay maleeshiyada baaqidaada ayaad degeysanaysaan qeybaha horena waad la socotaale magaalada waa xarunta wasaaradda warfaafinta waxaa ka socda tababar lagu baranayo habka loo xiriiriyo idaacadaha oo ay ka qeyb qaadanayaan wariyaal ka tirsan warbaahinta qaranka maanta ayaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeya gudaha xarunta warfaafinta haddaba faa-iidooyinka ay leeyihiin ama ay leedahay xiriirintu wariyaasha ay u leedahay iyo awoodda ay ka heli karaan waxaa ila fadhiya xasan abuukar cali xasan baydhabo oo bixinaya tababarkaasi islamarkaana ah khabiir in muddoa kusoo shaqeeya saxaafadda islamarkaana tababaro kala duwan soo bixiyey wax badan ka og qaabka loo xiriiriyo iyo sidoo kale faa-iidooyinka ay u leedahay wariyaasha xasan soo dhow tababarkan aad furtay iyo sidoo kale aad wariyaasha aad siinaysid ee ku saabsan qaabka loo xiriiriya idaacadaha faa-iidooyinka u leeyihiin marka hore bal inoogu horumar hordhac inoo sii kadibna waxaad noo sheegtaa bal intii aad soo waday waxyaabihii laga faa-iiday tababarkan maalmihii oo idiin soo socday
in aada iyo aad ayaad u mahadsantahay horta timan arkan maalintii bishu ay ahayd shan iyo labaatanka ayaa waxaa si rasmiga u furay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee mudane cabdiraxmaan yuusuf al cadaala iyada oo ay guubjoog ka ahaayeen agaasimaha maamulka agaasimaha tababarka iyo shaqaalaha cabdiraxiim ciise cadow iyo agaasimaha idaacadda yaxya cali faarax oo markaa seminaarka iyaga furay marka waxaan kuu sheegayaa maanta oo la filayo in lasoo gabagabeeyey marka waxay noqonaysaa in tababarkan dhalinyarada ay ka faa'iidaysteen casharadii ay qaateenna dabcan wax badan ay ka kororsadeen marka dad badan ayaa u haysta narrationka ama xiriirinta inay tahay wax iska fudud laakiin waxaa loo baahan yahay dabcan tusaale haddii aan ku siiyo markii munaasabadaha waaweyn la qabanayo oo kale sida kowda julaay maalinta qaranimada soomaaliya oo kale stuudiya waxaa la fadhiisiyaa nin taariikhdaasi ka hadli kara oo aqoon badan u leh oo xiriirin wanaagsana oo taariikhda inta uu ka hadlo uu falanqeeyo oo si wanaagsan uga faalooda kadibna waxa la yidhaahdo relay oo kale ama tabin toos ah oo idaacadda meel ka bannaan wariyaal ay joogaan dabcan xarunta madaxtooye oo kale haddii lagu qabanayo barnaamij ama lagu qabanayo tiyaatarka oo kale ama waxa loo yaqaana carwada caalamiga oo kale talyaanigacarwooyinka oo kale dadka laakiin dhalinyarada sideeda waxay u yaqaaneen carwo haddaad maqasho meel yaroo oo lagu iibiyo dharka ayay carwo u yaqaaneen laakiin waxaa jirta waxa la yidhahda talyaaniga annaga dalkeena ka bilaaba fayorada lasoo maro oo kale hadda ekyore saasay ahaan jirtay marka waxa weeye carwada caalamiga oo kale sanadkii maraa la furaa wariyaha waxaa la rabaa markuu meesha ka soo hadlayo sidii aad ugu gudbin leed haddii aad xiriirin tahay oo markaa stuudia aad fadhiso haddii maxaanku idhaahdaa isbartiibada oo kale ama garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro oo kale oo laba kooxood ay ka ciyaarayso sidii aad ugu gudbin leed hab ayaa jira idaacadda lafteeda waxay leedahay furitaan iyo xiritaan bay leedahay markii aad furayso idaacadda xiriirin gaar ah baa lagu furaa hab markii aad xiraysana hab ayaa lagu xiraa waxaa arkaysaa in suugaanta lafteeda magacyo ay kala leeyihiin aan la oranin waqtiyadii la qabtay oo kale Mm, taas waa iska taariikhda laakiin waxaa jirta eh, gabay ayaa eh, ninka xiriiriyaha ama gabadha xiriiriyaha la rabaa inay saarto Eh, idaacadaha inta badan waxaan ka maqalnaa inay yidhahdaan gabaygan waxaa noo qaadaya En, gabayga lama qaado waa la mariyaa Mm.
En, eh, en, tixda- tix- tixda gabay magaca gabaygana waxaa la yidhahdaa tix baa lagu tilmaamaa tixdan gabayga ah waxaa en- en noogu inoo mariyey noo ma- tixdan gabayga waxaa noo marinaya hebel iyo hebel Eh, maxaan ku irahdaa tixda magaceedana saas ayaa la yidhahdaa Eh, marka waxaad arkaysaa tix gabaya oo laleeyahay gabay waxaa noo qaaday En, guulow ayaa soo gelaya dabcan maxamed gacal xaayo oo kale fanaan weyn oo caan ah oo fuulada waa beri isagu ka tirsanaa En, waxaa dhahaysaan eh, waxaa noo gabyaya ma gabyaya waa guurow guurow.
guurow marka ay kala suugaan duwan sidaasa waxaad maqlaysaa en, hees ayaa loo isticmaalaa hebel iyo hebel ayaa heestan noo qaadaya laakiin mawduucyadaas way kala duwan yihiin En, waxaa jira en, xiriirinta haddiiba ay dhacdo in en, warka uu ka dhimaya afar daqiiqo oo kale qofka xiriiryaha inuu sii gaarsiin karo isagoo hadallo micno leh sheegaya oo Oo, quality la bulshada- sheegaya, bulshada wax fiican u gudbinaya.
bulshadana ay dhegaysan karaan oo isla markaana aan muraajaca samaynaynin hadal oo ku noqnoqosho aanan samaynaynin oo si wanaagsan oo qurux badanna uu u tabinayo marka waxay noqonaysaa in qofkaasi eh, uu dhiso xiriirinta eh, eh, qurxinteeda laakiin eh, dad baa waxay aaminsan yihiin xiriirinta inaanay tababar u Tusaale ahaan- balaaadi muqtaaro haddii aan suuq qofka keeno xiriirin ma geli karaa ma kula tahay waxa weeye waa arrin la yaab leh xiriirinta markaa u baahan tahay tababar Aywa.
wax kasta oo bini aadanka isticmaalo een, waxbarasho waa u baahan Waaya, yahay sida marka- loo labistaa waxbarasho u Waaya.
baahan sida loo qubaystaa waxbarasho u baahan sida loo noolaado oo cuntada loo cunaa waxbarasho u baahan xasan een, marka la eego een, munaasabadaha oo kale ama xilliyada la xiriirinayo oo kale een, faa'iidooyin ay leeyihiin ama een, weriye waxaa loo dhiibaa een, talent oo la xiriirinta Mhm.
Een, marka idaacadda la xiriirinayo ee- ee barnaamij la saarayo ama war la saarayo ama ee, la saarayo een, barnaamij waxyaabo kale oo oo ku- ku aadan dhinaca entertainmentiga ama madadaalada oo kale heesaha iyo riwaayadaha oo kale waxyaabaha la midka ah markii la saarayo idaacad iyo marka een, barnaamij live ah oo tusaale ahaan stadium muqdisho oo kale ciyaar ka dhacayso oo weyn oo udhexayso kooxaha oo waaweyn toos oo ee- qofkiiba meesha uu ka soo oo hadlayo.
kooxaha waaweyn ee dalkeena ka dhisan sida Ah.
een- een- een kooxaha qaranka Mhm.
Een- een- een wariyihii laga rabo inuu kasoo tabiyo Mhm.
waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo sidoo kale een- een miisaanka ay isdheer yihiin Mhm.
Een, maxaa ka mid ah een, xasan oo haddaan ku weydiiyo Een, horta een, dhaqaatiirtu eh, qofba maada ayuu een, ku takhasusaa waxaad maqlaysaa dhakhtarka lafaha dhakhtarka jinekolojiyaha oo haweenka qaabilsan waxaad maqlaysaa dhakhtar isaga een, qaabilsan ee cudurada guud indhaha sanka eh, wadnaha beerka dhaqaatiirtu sidaas qofka suxuufiga ana een, maadooyin ayuu si gaara ugu takhasusaa waxaa ka mid a nin barnaamijyada sameyntooda iyo soo saaristooda produce program een, ku ah active ku ah waxaa jira nin eh, newscasters oo warka sida loo aqriyo ku fiican oo soo saaristiisana ku wanaagsan waxaa jira nin ku wanaagsan barnaamijyada maawalada sida barnaamijka een, khadka Dhalinyarada oo telefoonka, kale, dhalinyarada oo maqashii.
kale Eh, Maqashii barnaamijka madadaali- barnaamijka dhalinyarada ka mid maaha barnaamijyada maawalada barnaamijka dhalinyarada wuxuu ka mid yahay barnaamijka eh, arrimaha bulshada laakiin barnaamijyada maawalada waxaa ka mid yahay barnaamijka imaqasho iyo madadaali barnaamijka Ma- dadka ma- telefoonada ma- ka mida salaam- barnaamijka salaam.
caweyska ka mida banka iyo suugaanta ka mida barnaamijka isboortiga ka mida Een, waxaasoo dhan waxaa laysku yidhaahdaa barnaamijyada maawalada Mm.
Eh, barnaamijyada laftooda lix u qaybsamaa Een, barnaamijyada maawalada barnaamijyada arrimaha bulshada barnaamijyada siyaasadda barnaamijyada dhaqaalaha barnaamijyada maxaan ku idhaahdaa siyaasadda eh, intaas saas ay u qaybsamaan Eh, fariimaha iyo wacyigelinta oo iyadana een, xubin iyaguna ah qeyb qeyb qeyb ka mid ah barnaamijyada.
haa marka barnaamijyadii jumle jumle isu raacsan yihiin Mm.
dabcan hadda ka soo qaada ee barnaamijka bandhiga raadiyaha aan leenahay inta Bandhiga badan hadda raadiyaha.
idaacadda dibadday ku soo qaataan laakiin waa waa barnaamij ballaaranoo magazine program baa la yidhahdaa waxa weeye barnaamijkaas ee, waxaa loo baahan yahay in wax walba lagu soo qaadan karo waraysiyo gudaha ayaa lagu soo qaadan karaa waxaa lagu soo qaadan karaa ee, maqaalo dhinaca Wargeyska.
caafimaadka dhinaca dhaqaalaha ayaa lagu soo qaadan karaa wargeyska Maqaal- dalka waxyaabaha uu qoro oo kale lagu qaadan.
waxyaabaha oo qoro Mm.
maqa- Ereyada maqaal soo- baan ku yiri maqaalna wargeys baa inta badan lagu qoraa marka een, waxyaabahaas oo dhan ayaa lagu soo qaataa laakiin barnaamijka magazine program oo ah barnaamijka bandhiga raadiya een eh, dibadda inta badan hadda looga hadlaa laakiin waxaa wanaagsan in eh, dadka dadka aad la hadlayso maxaa ka qoseeya faransiiska iyo maraykanka iyo jarmalka iyo belgium iyo maxaa ka qoseeya dadkana waxay xiiseynayaan oo inta badan ay rabaan wax markaas ee dalka ka dhacay ama wax markaas ee gobolada dalka ka dhacay xataa saameynta markii dibad laga hadlayo in xooga la saaro wadamada jaarka nala ah oo kale waxyaabaha ka dhaca Eh, marka xasanow aan kaa dhex gale xirinta haddii aan kusoo noqdo En, wejiyo kala duwan ayay leedahay marka en, en, waa badweyn arrinta arrinta marka kala duwanaanshaha dhinaca garoomada iyo iyo xiriirinta idaacadda waxyaabay ku kala duwan usoo laabo ha waxay noqonaysaa dee waa barnaamijyada maawalada oo kale ee ay ka mid tahay en, barnaamijka isboortiga qofka garoonka ka hadlaya ee laba kooxood oo ay ciyaarayso En, waa inuu ma aragtay eh, qofka xiriiriyaha stuudiya markaa fadhiyo uu yidhaahdo haatana waxaan idinku doweynaa garoonka kubadda cagta ee conis stadium ama garoonka kubadda cagta ee stadio muqdisho halkaas oo ay ku wada ciyaarayaan labada gobol ee hebel iyo hebel Eh, ciyaartaas waxaa eh, loo joogaa wariyaasheena hebel iyo hebel oo halkaas en, nooga soo warami doona ayaan idinku duwaya tusaale ahaan marka marka wariyihii- iyaga lagu wariyihii- duwo iyaga qaadanaya marka wariyihii wariyihii meesha lagu duway ee, anigoo anigoo timacdaa ku duway een, adigoo xasan baydhaba garoonka ku sugan aan kugu Ha, duway ha.
tusaale ahaan aniga een, xiriirinta idaacaddaan ku jiraa waan kuusoo du- waan kugu soo duway oo een, een, farsamo yaqaankii aan soo siiyey farsamo yaqaankiina Xaguu toosu- soo gudbiyey.
toosu kuu soo gudbiyey Waa gartay.
idaacaddu kusoo saaray hawadu ku geliyey adiga marka xiriirihii waxaa tahay een, live-ka oo xaggaas ama sida tooska usoo tabinayay tabiya ciyaarta tabiya la yidhahda kaas xidhiidhi ma aha xidhiidhi waxaa kale stuudiya fadhiya naftarkeeda xiriirintu way ku jirtaa Mhm.
qofku markuu xiriirinta barto tababarkaadaad bixinayso waxa ku- iyada naftarkeeda waa ku jirtaa maadaama looga baahan yahay qofku waxaa ku jirtay een, tababarkaaga ama qodobadaada ku jirtay ciyaaraha oo kale markii la tibinayo oo kale iyo sidoo kale munaasabadaha waaweyn qofku markuu tibinayo faa'iido waaweyn ay u leedahay macnaha xiriirintu marka arrintaas naftarkeeda soo meesha kuma jirto in weriyahaas naftarkiisa uu u tababaran yahay xiriirinta Ah, ah.
si uusan uga kala go-in mararka qaar waxaynu aragnaa weriyaasha qaar ee ka kala go-do macnaha xiriirinta een, ama tabinta tooska ay ka kala go-do kadibna een, een, lagu duwo ama astaan lagu duwo ama een, laga yaabo ama muhiim ay tahay in la helo qof inta daqiiqado la hadla uu hadlayo macnaha oo gaarsiin kara Mhm.
Eh, ha ahaa way ka mid tahay marka eh, dabcan waxa weeye waxa weeye waxaa lagama maarmaana mar kasta haddii qofka xiriiriyaha ah waxaa looga baahan xataa markii en, tabin toosa lagu jiro oo kale oo garoonka laga hadlayo inuusan stuudiya ka bixin waxaa dhici kara in markiiba lagu soo wareejiyo oo la yidhahdo cambiya dhacday waxaan idinku duweynaa stuudiya radio muqdisho in la yidhaahdo oo isagana stuudiya bannaanka uu ka joogo marka way ka mid tahay in yacni mas-uuliyadda gaarka ee saaran qofka naarishinka ama xiriirinta gelaya waxaa saaran mas-uuliyad gaara ayaa saaran en, eh, waana meelaha laga unko ama laga dhiso en, asaas u ah in idaacadda en, asaas u ah en, hadalkeeda lafdhabarkii dhan oo idaacadda weeye haddii xiriirinta ay ka dhimatay idaacadda wax badan baa ka maqnaanaya marka hadda en, inta badan sanadahan ee dambe xiriirinta waaba layska dhaafayba waana lagama maarmaan wax loo baahan yahay weeye oo meesha ku jira En, waxaa loo baahan yahay qofka xiriiriyaha ah inuu en, tixda gabayga ou siday tahay u sheegi karo eh, uusan dhihin waxaa ku luuqeynaya gabayga uu yidhaahdo tix gabaya waxaana noo mari doono hebel hebel Eh, marka loo yimaado en, eh, barnaamijka hadda maawalada oo kaleeto oo aan kuu sheegayo maawalada caruurta oo kale markan waxaa kusoo dhawaataa barnaamijkeenii maawalada caruurta oo caruurta soomaaliyeed hebel hebel ayaa nala socodsiinay inaad yacni garoonka laftiisa qofka marka uu joogo oo oo waxaa la rabaa dadka sawir inaad u muujiso oo Si meesha xiise lahaa inaad- dadka qofka u maskaxiyan waxa meesha gaarsiiso.
ka jira aad ka sheegtid En, ah, yacni ma ogtahay history ahaan taariikh ahaan qofka inuu ka hadli karo munaasabadda markaas la joogo oo stuudiya uu ka sheegi karo caawa oo ay tahay sidaa iyo sidaa munaasabada ayaa ka dhacaya meel hebel sidaa iyo sidaa marka en, inuu buuxiyo oo ay lagama maarmaan u tahay marka tababarkan en, soo jeedinteeda madaxda ee wasaaradda ayaa iska lahayd oo en, agaasimaha en, en, muxuu ahaa tababarada iyo shaqaalaha cabdiraxiin ciise cadow eh, agaasimihii guud iyo adiga moogta iyo agaasimaha idaacadda runtiina dhammaan dhalinyarada waa- wax badan ayay ka faa'iideen En, hadda en, tusaale kale haddii aan soo qaato waxaa jira en, in farsamada eh, iyo iyo wada shaqayn ay ka dhexayso oo loo baahan yahay farsamo yaqaanada iyo ninka xiriirinta ku jira eh, stuudiya inay wada shaqayn wada toos ah shaqayn ka ka dhexayso oo dhexayso.
is- iska warqabaan oo mar walba ay isla socdaan oo xidhiir wanaagsan oo xagga shaqada ah ay- ay ka Ka dhexayso oo lagama maarmaana marka fikraddaas en, ay madaxda keeneen wax badan badan badan ayaa eh, mataqaanaa hadda in laga faa'iiday tusaalooyin waxaan usoo qaadan karnaa qodobadan dabcan tusaale aan kuu siin karaa waxaa ka mid ah qodobkan hadda oo aan gacanta ku haya oo ah yacni qaybaha kala duwan ee lagama maarmaanka u ah ama saldhigu ah xiriirinta xiriirinta iyo xirfadaha looga baahan yahay weriyaha waxaa jirta xiriirinta iyo adeegsiga af soomaaliga fiican af soomaali fiican inuu u adeegsan karo marka waxaan rabaa tan intaadan gu- u gudbin in qodobadaada kale ood u gudbin waxaan rabaa inaan kaa dhex galo af soomaaliga naftarkiisa Mhm.
soo lagama yaabo inuu u baahan yahay macnaha wariyaasha qaar Ha, in laga dhisa in ha.
laga dhiso Ah.
Een, waxaad maqlaysaa wararka qaar oo kale habeenada ama duhurkii oo kale warka dadka akhrinayo oo kale ama riboortarada oo kale markaad dhegeysanaysid Mhm.
Een, xilliyada habeenkay ugu daran tahay Mhm.
haween oo kale maya dee horta een, eh, waa- hadallada qaar dad dad baa macnaha soomaaligu een- een- oo dhibaya u dhibaya De marka horeba idaacadda looma qaado qofka een, sharciyan carabka la qofka shegshegaya qofka sida hadda aad sheegaysa aan karin ereyada af soomaaliga rasmiga ah een, qofkaas oo kale dee een, mass media waa fara badan yahay waxaa loo qaadan karaa een, waxaa loo qaadan karaa wargeysyada wakaalada wararka soomaalida sooma ayuu ka shaqayn karaa waxaa loo qaadan karaa ee, maxaan ku idhahdaa wakaalada filimadu la shaqayn karaa madbacadu la shaqayn karaa tiyaatar nasionaala la geyn karaa oo suuga yahanadu ka mid noqon karaa xafiisyada ayaa la geyn karaa wasaaraddu way ballaaran tahay laakiin marka horeba een, in uu uu soo gala ma aha qofka aan aan carabkiisa wanaagsanin oo inuu raadiya ka hadlo Waaya, hore u gal marka In qodobadaada- aad loo fahmo qodobadaada.
marka Ee, waxaa la rabaa marka xiriirinta iyo la socodka waktiga iyo barnaamijyada inuu qofka xiriiriyaha la socdo waktiga iyo barnaamijyada la socdo waxaa kaloo jira sheegidda xilliga ku habboon mawjadaha iyo saacadaha xilli ku habboon ayaa jirta oo dhextaal ah sida markuu warka soo gelayo iyo marka hore oo aad furayso iyo markaad muddo joogtaba inaad sheegto Een, eh, adeegsiga codbaayinta mikrofoonka laftirkiisa een, wuxuu rabaa in qaab loo adeegsado oo aadan carabka la gelin oo afka aadan la gelin oo eh, eh, uu dhawaaqaya dhugdhugdhug buu leeyahay haddii oo aad mikrofoonka afka ku dhoweyso way ka mid tahay qurxinta iyo suugaanta eh, iyo sheegidda hal abuurka Eh, qofka ereyada sameeyey iyo muusigaa sameeyey iyo xilliga ay soo baxday in aad si fiican oo qurux badan oo aad u sheegto eh, waa lagama maarmaan iyada lafteeda meesha waa ay ku jirtaa Een, xiriirinta iyo mas-uuliyadda gaarka ah ee ay leedahay mas-uuliyad gaar ayay leedahay wixii oo dhanba qofka isku xiraya marka waxaa lagama maarmaana inuu ogyahay qofka yacni miisaanka uu leeyahay marka uu narration ku jiro oo xiriirinta uu ku jiro Eh, waxaa jirta in ay lafdhabarkeedana idaacadda ay tahay xiriirinta Eh, tusaale kaleet waxaan usoo qaadan karnaa een, eh, dhowrista gudbinta hadalka iyo deganaanshaha qofka xiriiriyaha ah qofka xiriiriyaha inaanu oo, inuu deganaado ayaa loo rabaa la rabaa Oo uusan oo tartarin.
yacni uusan ku fududaanin oo uu maaragtay waxyaabaha uu uu soo gudbinaya ay noqdaan kuwo uu ka fiirsaday oo aysan noqon kuwo carabkiisa ay ka xadeen Eh, xiriirinta iyo kusoo dhaweynta wararka iyo barnaamijyada taas waa waa anigu kuu sheegay Eh, waxaa jira hadal yarida iyo dhisidda xiriirinta Hada- hadal aan micno lahayn oo- oo muraajaca sameynaya oo ku isku noqnoqonaya soo laabanaya Een, ma- ma- ma- ma habboona marka een, qaybahaas oo dhan ayaa een, mukhtaaro een, dhallinyarada ay baranayaan oo oo- oo laga faa'idaysanaya aad baad u mahadsan tahay xasan bay dhabo ayuu kaasi haa waxaan kuu barnaamij sheegayaa in siminaarkana si rasmiya loo soo xiriiriyo Mm, saacadaha sugaadana loo soo xiri doono Een, madaxda wasaaraddu inay soo xiri doonaan Een, aad baad u mahadsan tahay xasan abuukar cali xasan baydhabo ayuu kaasi ahaa oo ka tirsan warbaahinta qaranka islamarkaana marti ugu ahaa barnaamijka faaqdaada wararka oo een, maadaama uu bixinayo tababar ku saabsan dhinaca xiriirinta idaacadaha islamarkaana aanu ka wareysanayna bal een, faa'iidooyinka ay leedahay guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa anigoo timcadda idiin soo saara halkaan idinkala socodsiinaya cabdisalaam mukhtaar ee farsameynaya sidaasi nabadgelyo
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon doon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada